asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii joogtada ahaa qayb ka mid ah idamka eebe waana sheekooyinka joogtada ah ee alaaba aan halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan maantana waxaan ku eegaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a weliba qaybtii haddii eebba idmahayo xukunkii maska iyo ninka taas ayaynu ku soo qaadan doonaa haddii eebba idmo arrintu markay halkaa marayso maskii iyo ninkii kale xukunkoodii ayaynu maanta falanqaynaynaaye waxaa dhacday waxaa loo tegay dhabangaalle bahalka la yidhaahda bahalka dabangaalluhu waa bahal farsamo badan waxaan filahayaa isaga iyo bahasha la dhaho buulalada labadaas ayaa u badan waxyaalaha wax kaydsada waa mar buulalada iyo bahalka dabangaalaha labadaasi waxay wax u kaydsadaan markii xayawaanaadka iyo duurjoogta ama noolaha kaleenta la eego sida bili-aadanka wax u kaydsadoo kale ayay wax u kaydsadaan labadaasu waa caadadooda dabangaaluhuna quullaha iyo goosayga aad iyo aad buu u kaydsadaa ama dhulku gashadaa buulaladuna sidoo kale waa ay kaydisaa xitaa wax kaloo ay kaydisaa hadday weydo waxay kaydisaa cawska midhaha ka baxa ama ubaxyadiisa iyo waxyaalaha la midka ee ilomaqabatada ayna inagu arag yay iyadu kaydsataa marka haddii eebba idmaayo bahalkaas dabangaalaha ah ayay maskii iyo ninkii sidii isugu maran oo qoorta isaga duuban ayaa u tegey markaasuu ninkii yidhi niyahow dabangaalow arrin halis ah ayaa maanta jirta hal racfaan baan haystaa laba xukun oo hore ayaa igu soo dhacday maxkamaddii geela ay xukuntay maxkamaddii dameeruhuna way soo xukuntay waa cad iyo caano oo qayb ah iyo qaybtii kalentee gibil iyo hayin ahayd rarasho iyo hayin ahayd labada qayboodba waa ay soo xukumeen biliaadamkista duurjoogta caadigaa banaanka hadii dabangaale isaga lama qasho lama maalo lamana rarto caruuruhuna badana maba dili karaanoo maaragtay waa bahal aad iyo aad u dheyfoon marka isagu dakanooyin fara badan aadamaha uma hayo waa markii dabangaalaha la dhaho laakiin waxyaalahan kale inta dakanooyin fara badan ayay aadmiga u hayaan u fiirsa sheekada markii ay halkaa marayso niyow hawshaa iyada ihii anigay maanta i haysataa waxaan u baahanahay racbaankii ugu dambeeyey baa tahay inaad xukunka ugu dambeeyey igu riddo xukunkaasoo noqon kara mid naftayda badbaadiya ama midaan ku dhinto anigiiyo masku sidanaan ku heshiinay saasaan ku soo waxaydnay tunkaan ku waday intaasoo beri baan tunka ku soo waday magaalo heblaan soo dhaafiyey maantana wuxuu rabaa inuu aniga i cuno balna kala xukun waa ku kan dabangaale saasuu u dhowray caqlu ku shaqeeyey ishuu mariyey waa eegay waa qiimeeyey markuu qiyaastii helay buu yidhi yidhi reedhaha hee waxaan idin wax la kala xukumaa horta wax bannaan yaallaa la kala xukumaa haye dee hadda bannaanba ma kala taallaane bal horta aan idinkala xukume bal kala dega horta oo bal mid walba gaarkiisa intuu istaago gartiisa ha dhiibta kala dega horta maski ninkii waa ka degtay shalaaq kala degu yidhi moogta ilaan meesha xukun baa la rabaa markuu ka degtay xagga istaagay yuu yidhi ilaan dabangaaluhuna masaska col buu leeyahay oo sababta colka u leeyahay dee masasku dabangaalaha way liqaan oo waxaa xusuutaa mahmaahdi ahayd ee dabangaala abeesa duushu ka qaba oo maaragtay halkaas cillad baa ku jirta moogta masku taaba kuma xisaabtaminba marka aayar buu uga booday markuu ka degtay ee uu arkay in maskii dhulka tegey ee uu dhulka tegey yooryaninow hee na kala xukun iyo qayloqayladan aad wadda iyo waxaa intaad iska daysad soo ushaadii ma haysatid siyo haa si dee iska celi maski waa korkaaga maxaa loogu doodaya bes xukunkii marka muxuu noqday dhag maskii fartuu dhexda ka qaniinay awalba far ma lahayn ciil buu isqaniinay qardam isagaa iskala gooyiba cadho darteed haddee ninkii maaragtay uu xoogga ku haystee maxbuuska u ahaa ilaan waa laga dejiyey dabangaala caqli caqli kaga dejiyey mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa amaba aan ku soo qaadanaynaa nin labalabeeyey ma talinin mahmaahda waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe nin labalabeeyey ma talinin ama nin labalabeeyey ma talinin baynu dhahaynaa